hay-adda SOS ayaa magaalada Hargeysa shahaadooyin ku guddoonsiisay in ka badan 77 arday oo baratay cilmiga kombiyuutarka munaasabada ayaa waxaa ka qayb galay madax ka socota hay-adda soos waalidiin ardayda loo qabtay munaasabadii imaarad sharaf kala duwan cabdinaasir maxamed oo ka mid a mas-uuliyiinta hay-adda soos ayaa ka warramaya ahmiyadda munaasabadan geedigooda ay soo dhammaysteen waxbarashada labadaa baaji ugu horreeyey baajkii koowaad iyo baajkii labaad haddii aan eegno ardayda totalis diwaan gelisay intaa mashruucu socday waxa weeye boqol iyo lix iyo toddobaatan arday lixiyo sideetan arday oo ka midi waxa weeye waa dumar sidoo kale sagaashan arday oo ka midina waxa weeye waa inama ama waa rag totalka ardayda maanta qalin jebinaysa waxa weeye waa toddobiyo toddobaatan arday oo da-dooda u dhaxayso toddobiyo toban jir ilaa iyo shan iyo afartan jir waxaana sheegaysaa guud ahaan sida degmadu uga faa'iidaysanayso ee aan da-yo ugu kala xidhnayn allahuma salli calaa maxamede qaar ka mid marti sharaftii kala duwanaa ayaa bogaadiyey ardayda qalin jebisay iyagoo codsaday in la badiyo xirfadahan oo kale waxaa aada iyo aada sharaf inoogu ah inaynu helay degmada ibraahim koodbuur ahaan markii ugu horreysay soos inoo samayso iskuulkii tiknolojiyadda iskuulkaasoo iskuulkii isaguna sanadka dowladda hoose ay dhistay ee la qurxiyey ahaa inuu oo toddobiyo toban arday toddobiyo toddobaatan arday ay ka qalin jebinayaan laba boqo laba boqol iyo lix iyo toban ardayoo waiting liistka waxaa ku jira boqol arday baa ku jira oo waiting liistkaasa
dadaalka badan ee halkan ka muuqda cid kastoo ka qayb qaadatay hadday tahay communitiga xaafadda degan hadday tahay hay-adda soos iyo hadday tahay maamulka dowladda hoose
inta dambe ee dhigata ee boqolka lagu sheegayna waxaan leeyahay dadaala oo sidaa maanta kuwaas ay u qalin jabiyeen ugu dadaala si aad dadkiina ugu faa'iidaysaan ardayda baratay cilmiga kombiyuutarka ayaa xirfadaha ay barteen ku shaqaysan doono